ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa siddeed iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada almalaaxim oo baahisay qaybta labaad muuqaalada sihaamulxaq oo lagu soo bandhigayo weeraro lagu dhiig bixiyey maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni ee ay soo tababaratay imaaraadka carabta kuwaasoo ka dhacay koonfurta yemen mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo ku goodiyey inay sii wadi doonaan weerarada qaraxyada ah ee beegsanaya maleeshiyaadka xisaamul amni kuwaasoo ay khasaaro badan ka dhasheen warbixin uu diyaariyey markas laga leeyahay dalka maraykanka oo ka faallooda arrimaha sirdoonka oo lagu sheegay inuu fashilmay qorshihii ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka sannad ka hor ku wajaheen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona sheegay in aan la loodin karin awoodda mujaahidiinta muuqaalka sihaamul xaq qaybta labaad oo lagu soo bandhigay weeraro duqaymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha darooniska ah ee ay leeyihiin mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kuwaasoo lagu beegsaday fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xisaamul amni qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka
جمع الشيطان حزبه وألبه وجمع فرعون سحرته ليسحروا عقول الناس ويحرفوا الحقائق زاعما العزم على إنهاء الجهاد في أرض المدد وانطلقت جحافل الباطل بغرورها إلى حرب الإسلام ورجاله ولسان حالهم نحن جميع منتصر يحركهم الشيطان على خططه ويمدهم باسلحته ومنذ انطلاق هجوم المرتزقه المتبدد اتت عليهم سنه من القتل والرعب والاستنزاف وما زال اوار الحرب في جنوب اليمن يشتد بين الحق والباطل muddo sannadaha ayaa ka soo wareegatay markii ay dowladda imaaraadka carabta oo adeegsanaysa maleeshiyaadkeeda xisaamul amni ay guluf ku qaaday qaar ka mida gobollada ku yaala dalka yemen oo ay ku sugnaayeen mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradda carabta ayaa baahisay qaybta labaad muuqaalka sihaamul xaq kaasoo lagu soo bandhigayo weeraro kala duwan oo dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadka murtasaqada ah ee xisaamul amni وما زال مرتزقة الإمارات يتكبدون الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح وتعصف سهام المجاهدين بقياداتهم كانت وما زالت الأرقام تتصاعد وبالرغم من هذه الخسائر يستمر ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتجنيد أبناء الجنوب لأهداف دويلة الإمارات التي تنوعت بين القتل والسرقة والنهب والزج بهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل ومع هذه الميليشيا التي عقدت ولاءها لابن زايد ربيب اليهود ليحولهم الى ادوات يحقق بها اهدافه لتكون هذه الادوات ادوات قتل لا تميز او تتعاطف مع قريب ولا صديق qaybaha hore ee isdaarka waxa uu soo bandhigayaa muuqaallo xanuun badan oo muujinaya xadgudubyada foosha xun ee ay maleeshiyaadkan kula kaceen dadka muslimiinta ahlu sunnaha ee ku dhaqan dalka yemen dilka afduubka burburinta guryaha dadka rayidka ah iyo tacadiyo ka foolxun ayay ku kacayaan maleeshiyaadkan uu rabaayadeystay imaaraadka carabta xitaa kama badbaadin dumarka muslimaadka ah iyo carruurta واستمروا في طغيانهم يعمهون حتى طالت جرائمهم النساء والاطفال
بناتنا يتخطفوا عيالنا يتقتلوا رجالنا يطوعوا أولادنا تمشي بالشارع ونحن خايفين عليهم فينهم رجال عدن فينهم الذي كانوا يقوموا بالتوراة يقوموا ده لم يقوموا يناجوا على هذا الشيء الذي يحصل في عدن فين الأمن والأمان الذي في عدن فين الأمن والأمان نمشي نحن فقاعة إيش من أمن وإيش من أمان عدن ضاعت عدن راحت عدن مرتفعة بكل شيء فينهم فين الرجال فين الامر حقنا نحن غابه قاعد احنا قاصين في غابه قاصين عند وحوش لا عاد نشتي رئيس ولا عاد نشتي انتقالي ولا عاد نشتي عصابات إجرامية نص الليل في أي وقت يختطفوا أولادنا بدون أي تهمة يشلوهم ليش؟ ترفع الإمارات كلهم تحت رأسها هي اللي زرعت الدنيا intaasi kadib waxaa qaybo ka mida dalka yemen ka dhacay kacdoonno xoogan oo looga soo horjeedo maleeshiyaadka dhibaatada ku haya dadka muslimiinta ah mid ka mida mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa sheegaya in cadowgan soo xadgudbay aanan la isaga dulqaadi karin waxaan ka ahayn ilaa luuqadda awoodda maahane isagoo dhanka kale sheegaya in khasaare adag ay dhabarka u saariyeen maleeshiyaadkii kusoo duulay gobollada dhaca koonfurta iyo waqooyiga dalka yemen
لا بد من ترجمة هذا الغضب الشعبي العارم على أرض الواقع بقوة السلاح waxaa lagama maarmaan ah in carada xooggan ee shacabka loo bedelo mid waaqici ah oo laga dareemo fagaaraha iyadoo la adeegsanayo awoodda hubka cadowgan xadgudbayna wax kuma fahmayo ilaa luqadda awoodda maahane mujaahidiinta ku dagaalamaya wadada allaah ee gobolada abyan iyo shabwah iyo koonfurta yemen ka hortaagan cadowga imaaraadka carabta iyo maleeshiyaadkeeda waxay halkaasi ugu jilib xiran yihiin oo keliya difaacidda dhammaan reer yemen haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ku dhaqan waqooyiga iyo koonfurta koonfurta yemen ee sida tooska ah u qabsatay dowladda imaaraadka carabta kuna goodinaysa inay la wareegi doonto meelaha ka harsan waqooyiga dalka sida gobolka ma'rib oo kale dhagartana usoo maleegaya dhaqdhaqaaqa fasaadka ee halkaasi ka wadaanna ay tahay mid iska cad ayuu sidoo kale imaaraadku qabsaday dhulka yemen laga soo bilaabo mahraah ilaa cadan duulaankaas milatari ee lagu soo qaaday ahlu sunnaha kama hortegin waxaan ka ahayn mujaahidiinta si dhabarka looga jebiyo mashruuceeda waxaa tusaale usoo qaadan karnaa wixii ka dhacay shabwah oo kale kolkii ay halkaasi kusoo duuleen ciidanka waxa loogu yeero kuwa sharciga ah ee imaaraadka iyo calooshooda shaqaystayaashooda markii uu dagaalku ku adkaaday waxay saaxada kaga carareen maalmo yar gudahooda wayna ka firxadeen iyaga oo aan dib usoo milicsan mana awoodin inay halkaasi kusoo noqdaan sharaf iyo sabarna kuma helin magaalada balse way ka carareen iyagoo u qaylo dhaansaday isbahaysiga si ay ugu soo celiyaan magaalada shabwah halkaasoo halkaas oo ah goob muhiim u ah dullinimona ay ka dhaxleen ragga reer yemen iyo geesiyaashoodana ma aqbalin arrinkaas markaan u imaano kuwa dabadhilifyada ee ay mandiqadaas muhiimka ah u gacangelinaya maleeshiyaadka imaaraadka kuwaasi ma matalaan xaqiiqda dhabta ah ragga reer yemen ee qiirada iyo geesinimada u saaxiibka ah balse waxay matalaan isbahaysiga ay garab istaageen sidaas darteed waxaa laga maarmaan noqotay in la helo rag ka hortaga murtasiqada imaaraadka annagana xuquuqdeena kuma raadsanayno si dullinimo ah arrinkaasna kuma raali noqonayno balse allah wuxuu yeman ku leeyahay rag cadowga guuldarooyin ku dhadhansiiya fagaarayaasha
بل لله في اليمن رجال يذيقون العدو في الميدان النكال
والله الذي رفع السماء بالعمد إن هذه الأرض بعرضها وطولها لن تتسع لنا ولا مشروعكم بل لن, بل لن تتسع لنا ولا مشروع الإمارات فإما لنا ظاهر الأرض ولكم باطنها وإما لنا باطن الأرض ولكم ظاهرها والله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم
markan waxa uu isdaarku soo gudbinayaa silsilado howlgalla ah oo isugu jira qaraxyo weeraro toos ah kuwa qansi ah iyo duqaymo culus oo ay mujaahidiinta la beegsadeen maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni qaraxyada ayaa beegsanaya gaadiidka ciidan ee isugu jira kuwa gaashaaman iyo cabdibilayaasha ee isaga kala gooshaya gobollada abyan iyo shabwah qaar ka mid a qaraxyadaasi waxaa lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyadan iyadoo sawiradooda lagu soo bandhigaya isdaarkan cusub ee ay baahisay mu'asasada almalaaxim
تلفظ الأرض من تحت الأعداء نارا ترفضهم كما رفضهم ساكنوها ولله في الارض رجال يمضون للحرب خفافا مسارعين الى المناجزه مقدمين الى النصر هم في شده الاوضاع وصروفها صابرين موقنين وفي سعتها شاكرين متواضعين يعلمون ان النصر من الله وان لا نصر الا من عنده
قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي والمكانات الرفيعة نحن أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي
mujaahidiintu waxa ay ku goodiyeen inay sii socon doonaan qaraxyada beegsanaya maleeshiyaadka murtasaqada ah waxa ay xuseen inay horumarin ku sameeyeen maadooyinka loo adeegsada qaraxyada kuwaasoo halbowlaha jaray maleeshiyadii dhibaatada ku haysay muslimiinta
واستهدافات العدو بالعبوات الناسفة شديدة الانفجار مستمر ومتواصل way sii socon doonaan miinooyinka aadka u qarxa ee lagu beegsanayo cadowga allah fadligiisa waxa ay qaraxyadaasi halaag dhaxal siiyeen murtasiqada imaaraadka baroortooda iyo ooyintooda waxaa xitaa ka daawateen warbaahintooda allah subxaana wa tacaala wuxuu mujaahidiintu ku galladay inay horumariyaan nuucyada kala duwan ee miinooyinka sida aadka ah wax u burburiya arrinkaas ayaa wuxuu ku sugnaaday fadliga allah subxaana wa tacaala kadib rag saadiqiin ah oo habeen iyo maalinba u taagan sidii ay u burburin lahaayeen cadowga allah tusaale waxa uu qofka daawadaha ahi arki karaa qaar ka mid ah sawirada laga soo qaaday qaraxyadii lagu beegsaday gaadiidka milatariga waxaad moodaysaa in qaraxu uusan haleelin hadafkii loogu talagalay balse sida xaqiiqda ah uu haleelay maxaa yeelay qaraxyadu waa kuwo muwaajaho ah waxaad arkaysaa in qaraxu uu goob gaar ah beegsanayo balse firirkiisa ayaa haleelay hadafkii loogu talagalay masaafo gaarsiin karta khasaare adag تصيبه بضرر مثخن فكما نشاهد في هذا التصوير مثلا فقد هلك فيها المرتزق فوزي شايف البكري muuqaaladan oo kale ayaad arki kartaa waxaa ku halaagsamay fawzi shaayiq albikri oo ka mid ah murtasiqada imaaraadka waxaana ku dhaawacmay ilaaladiisa waana fadliga iyo awoodda allah subxaanahu wa tacaala
وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وقوته جل في علاه للشهادة سائرون بخطى حث سريعة نحن للدين حصون نحن لا نخشى المنون للشهادة سائرون بخطى حث سريعة بخطى حث سريعة weeraro dhacay xilli habeennimo ah oo ay fuliyeen mujaahidiinta ayaa sidoo kale lagu soo bandhigayaa muuqaalka cusub waxaana ka mida weerar ka mid ah oo ay mujaahidiinta ku dileen saddex ka mida murtasaqada xisaamul amni kaasoo ka dhacay mandiqada albuqayrah ee gobolka abyan iyo weeraro toos ah oo ay mujaahidiintu ku ekeeyeen bar kontarool oo ay maleeshiyaadkani ku lahaayeen deegaan ka tirsan shabwa
بقلوب لا تخشى المنيه يخوضون المعامع ويتجشمون الصعاب ويقعدون لعدوهم كل مرصد حتى يضيق به الفضاء ويساق الى نار تتلظى
أنصار الشريعة قوم حرب ووقيع نحن عشاق المعالي قتيل قوة عظمى سبيل الله رايتك أنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك قتيل قوة عظمى سبيل الله رايتك أنت الموت تخشاه وأنت الموت جنتك فجند سيفك الدامي وكسر من فلكا
بالقتال يكف بأس المعتدين ويرتدع الطاغون والظالمون وبالقتال يخزي الله الكافرين ويشفي صدور المؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم فم ليس كالمدعي قولة وليس كآخر يسترحم أتعلم أن جراح الشهيد تظل عن الثأر تستفهم أتعلم أن جراح الشهيد من الجوع تهضم ما تلهم تمص دما ثم تبغي دما وتبقى تلح وتستطعم فقل للمقيم على ذله هجينا يسخر أو يلجم تقحم هديت أزيز الرصاص وجرب من الحظ ما يقسم وخضها كما خاضها الأسبقون وثن بما افتتح الأقدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة إن العدوان على أمة الإسلام شديد ولكن لله رجال باعوا النفوس لباريها يسعون لمرضاة الله ويشتاقون لجنة عرضها السماوات والأرض أبية نفوسهم كريمة أخلاقهم لا يذلون لطاغوت ولا يرهبهم طغيان لا تزيدهم الشدة إلا إصرارا ولا المخاطر إلا شجاعة وتضحية يحبون الموت في سبيل الله ويتشوقون أن تسيل دماؤهم في حب الله هم شباب عاهدوا الله بأن يهبوا الأرواح في اليوم العسر لا يبالون بما يلقونه من صعاب وخطوب ونذر ثبتوا للظالم العاتي كما يثبت الصدق لكذاب أشر أعجزته منهم أفئدة لم يزل منها بنحس مستمر شهد الله علينا أننا نبتغي الحق وفيه نصطبر ندفع الأخطار عن أمتنا ونلاقي دونها كل خطر ونحط الصخر عن كاهلها ولو انحط علينا واستقر الفداء والنضال
qaybaha dambe ee muuqaalkan cusub waxaa lagu soo bandhigayaa weeraro duqaymo xagga cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee mujaahidiinta jasiiradda carabta kuwaasoo lagu burburinayo fariisimaha maleeshiyaadka murtasaqada imaaraadka carabta kaamirada mujaahidiintu waxa ay soo qabanaysaa qaar ka mida ciidamada oo ka firxanaya xarumaha ay ku sugnaayeen iyo gaadiidkooda oo marba jiha u cararaya gantaalada qaar ay rideen diyaaradaha daroonka ah ayaa beegsanayay askartii firxadka ahaa ee ka cararay fariisimahooda
أتوا منتفشين بباطلهم واليوم لا يدري أحدهم من أين يأتيه الموت من تحت الأرض أم من فوقها أم يهطل عليه من السماء فأين المفر
والمثنى ذي المضاد هربوا هربوا هربوا هربوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار
فبما أننا مؤمنون إذا فنحن مجاهدون في سبيل الله لنصرة الدين فالمؤمن الذي عجز عن الجهاد بيده ولسانه يجب عليه أن يجاهد بقلبه ومن ذلك أن يستمر في بغض أعداء الله ويدعو عليهم وأن يستمر في موالاة المؤمنين والمجاهدين ويدعو لهم ويستشعر الأخوة الإيمانية التي تربطه بالمسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها وينبغي أن يستشعر أن أهل الإيمان في فسطاط واحد وأن أهل الكفر في فسطاط واحد إلى أن يمن الله على الأمة بدولة تضم المسلمين تحت لوائها بإذن الله وينبغي أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله بيده ولسانه وهذا أضعف الإيمان
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan warbixin uu diyaariyey markaas laga leeyahay dalka maraykanka oo ka faallooda arrimaha sirdoonka ayaa lagu sheegay inuu fashilmay qorshihii ay shisheeyaha iyo dowladda federaalka sanad ka hor ku wajaheen xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona sidoo kale diraasadda lagu sheegay inaan la loodin karin awoodda mujaahidiinta haashim cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya hal sano kadib duulaankii lagu iclaamiyey al-shabaab kama muuqato isbeddel hoos u dhigay awooddii ay ku lahayd bariga afrika waa ciwaanka warbixin uu diyaariyey markaas laga leeyahay dalka maraykanka oo ka faallooda arrimaha sirdoonka kaas oo isdultaa kooban ku sameeyey dagaalka adag ee kooiyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka oo kaashanaysa maraykanka turkiga iyo ciidamada shisheeye ee ka socda waddamada afrikaanka ah warbixintu waxay sheegtay in dowladda federaalka ay bishii lasoo dhaafay xilka ka xayuubisay taliyihii ciidanka odawaa yuusuf raage iyo taliyihii ciidanka lugta maxamed tahliil biixi ayna hogaanka ciidanka u magacowday saraakiil cusub xilli ay isku diyaarinayso waxa uu xasan sheekh maxamuud ku tilmaamay wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga yimaado wejiga koowaad ee duulaanka iyo natiijada laga filan karo waxay warbixintu dhalishay natiijada ka timid wejiga koowaad ee duulaanka kaas oo ay sheegtay inuusan wax isbeddel ah soo kordhin islamarkaana awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee bariga afrika aysan ku iman wax gaabis ah ama hoos u dhac ah wax gaabis ah ama hoos u dhac ah diyaaradaha maraykanka ee duqeymaha joogtada ah ka wada soomaaliya ciidamada admis iyo ciidanka dowladda federaalka dhammaantood waxay ku guuldarraysteen inay is-hortaagaan ama ay xakameeyaan weerarada cagmarinta ah ee al-shabaab ku qaadayso xeryaha militariha ee ku yaala soomaaliya haddii ay yihiin kuwa midooda afrika iyo kuwa dowladda federaalka ah ayaa lagu yihi warbixinta weerarada cagmarinta ah bishii mey ee lasoo dhaafay al-shabaab waxay weerar xoogan ku qaaday saldhiggii ciidanka dowladda federaalka ee deegaanka masagawaay halkaas oo ay ku laayeen ciidamo ka tirsan kuwa lagu soo tababaray eritrea waxayna awood u leeyihiin inay weeraro dilaa ah ka geysato magaalada muqdisho oo ah caasimadda soomaaliya sidoo kalena beegsato saldhigyada ciidamada dowladda kuwa admis iyo xitaa deegaanada dhaca xadbeenaadka waddamada kenya iyo etoobiya ayaa lagu yiri warbixinta taliyaha ciidanka maraykanka ee afrika ninka lagu magacaabo michael ayaa dhowaan booqday magaalada muqdisho iyo kismaayo si uu ugu kuurgalo sida ay u socdaan duulaanka oo maraykanku tabantaabayo ee ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana booqashadiisa ay timid maalmo uun kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fulisay weerar soo jiitay dareenka warbaahinta caalamiga ah oo lagu beegsaday ciidanka ugandha warbixintu waxay tidhi al-shabaab ayaa cagta mariyay xero ciidanka ugandha ku leeyihiin magaalo qiyaastii boqol iyo labaatan kilomitir dhanka koofureed uga beegan magaalada muqdisho halkaas oo ay ku xasuuqeen ciidamo badan oo ugandhays ah waxayna soo bandhigeen meydka colonel edward oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidanka uganda waxayna sidoo kale nolosha ku qabteen wax ku dhow laba-iyo toban askari oo ugandhays ah ayay tiri warbixinta inkastoo la isku bahaystay kooxda ayna isugu tagaan maraykanka ethoobiya uganda kenya midowda yurub qaramada midoobay iyo midowda afrika haddana cududa al-shabaab weli waa mid laloodi la-yahay ayay tiri warbixinta waxayna hadda arrintu taagan tahay inuu welwelku u weecdo cabsi laga qabo inay ku faafaan dalalka kenya iyo etoobiya waxayna tusaale u soo qaadatay weerarkii toddobadii juun lagu qaaday saldhigga ciidamada etoobiya ee degmada doolow ee gobolka gedo halkaas oo lagu dilay in ka badan boqol iyo labaatan askari oo xabashi ah weerarada laamow iyo n f d mar ay warbixintu soo hadal qaaday howlgallada mujaahidiinta ee dhulka n f d iyo laamow waxay sheegtay inay laba kacleeyeen dhaqdhaqaaqa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka socda halkaa ayna bishii lasoo dhaafay oo keliya dileen ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan militariga kenya waxaana sidoo kale intaa dheer in weeraro lagu beegsaday dadka nasaarada ah ee dega gobolka warbixintu waxay sheegtay in labayo tobankii ilaa afar iyo tobankii juun la beegsaday basas ay saaraayeen dad rakaab ah islamarkaana lagala degay dad gaalo ah oo kenyaati ah kuwaas oo ugu dambayntii mujaahidiintu qaarijiyeen warbixintu waxay sheegtay in weerarkii ugu xumaa bishii lasoo dhaafay lagu qaaday ciidamada kenya oo u ahaa midkii dhacay saddex iyo tobankii juun halkaas oo lagu dilay siddeed askari oo ka tirsan ciidamada kenya kadib markii gaarigii ay la socdeen lagu burburiyey qarax loo diyaariyey waxay sidoo kale soo hadal qaaday weerarkii siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay lagu beegsaday dad nasaare ah kuwaas oo deganaa tuulada juhuudi halkaas oo lagu dilay lix nasaaro kenyaati ah kuwaas oo ku jiray nin baadari ah iyadoo sidoo kale lagu burburiyey dhismayaal dhowr ah madaxweynaha dalka kenya william ruuto oo dareemaya inay kusoo dhowaadeen dagaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaan waraysi ou siiyey warbaahin laga leeyahay dalka faransiiska wuxuu ku sheegay inaysan ishuri doonin iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab xataa haddii ay baxaan isbahaysiga admis waxaana hadalkiisa laga akhrisan karay walaaca uu ka qabo cidda ka taageeri doonta la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kenya ayaa sanadkii laba kun kow iyo tobankii waxay duulaan kusoo qaaday soomaaliya iyadoo ku doodaysa inay duulaankaas ku xaqiijinayso xasiloonida dalkeeda hal sano kadib markii duulaanku ku adkaaday una weysay dhaqaale ku filan ayay ku biirtay isbahaysiga ciidamada shisheeye waxaana hadda la isweydiinayaa cidda ay dabada la geli doonto haddii lasoo afjaro howlgalka ay ku raatiratay sanadkii laba kun labaiyo tobankii jabkeedana ay ku asturatay
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فسبحان الذي أسرى عرفت الله